بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mida
الله أكبر الله أكبر
maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo galabta fulisay xad ka mida xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaal degmada buqa qable waxaad dhegaysan doontaan xukunka maxkamadda oo goob fagaare ah laga akhrinayo waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee ururgaaleedka qaramada midoobay oo fadhi albaabadu u xiran yihiin ka yeelan doona maalgelinta eusom xilli uu khilaaf xooggan ka taagan yahay cidda bixin lahayd dhaqaalaha ku baxaya isbahaysigaasi maxay tahay diyaaradda qaaliga ah ee dowladda qatar ay u hadiyadaysay donald trump madaxweynaha saliibiyiinta maraykanka warbixin ku aadan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waa sidee dadaalka ay dadka ku dhaqan magaalada buulaful ay ugu jiraan kordhinta wax soo saarka beeraha sideese loo diyaariyey guriga cagaaran maxaase ka jira in magaaladu ay higsanayso inay noqoto magaalo doonaysa inay isticmaasho khudradda ay beertaan dadkeeda wilaayada islaamiga ah ee mudug oo dowlad diini ah u soo gebagabaysay ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi qodobadaas kuwo kale iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa galabta fulisay xad ka mid ah xuduudda allah xadkaas ayaa ah xadduridda waxaana lagu fuliyey askari ka tirsanaa murtadiinta gaar ahaan qeybta danab ee murtasaqada u ah saliibiyiinta maraykanka waxaana askarigaasi gacanta ku soo dhigay ciidamada mujaahidiinta askariga murtadka ah ee galabta xadka lagu fuliyey ayaa lagu magacaabi jiray axmed yuusuf cabdulaahi waxaana uu xadka ka dhacay fagaaraha degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa fagaaraha laga akhriyey xukunka ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada hiiraan الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ujeedo xukun maxkamadeed maantu ay tahay taariikhdu saddex iyo toban bisha kow iyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya waxaa maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan la horkeenay eedaysane axmed yuusuf cabdulaahi da-diisu ay tahay saddex iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey sida soo socto kow axmed yuusuf cabdulaahi inuu ka tirsan yahay ciidanka danab ee maraykanka u shaqeeya xilliga uu ku biiray waxay ahayd labada kun labaatan saddex bishii tobnaad labo ciidanimada wuxuu ku qortay jowhar asigoo cid qasabtay aysan jirin saddex waxaa tababar uu ku soo qaatay muddo saddex bilood ah garoonka beledoogle ee xarunta u ah ciidamada maraykanka daacadda u ah ee danab afar markii uu tababarka u soo dhammaaday waxaa dib loogu soo celiyey jowhar waxaa shaqadiisa looga dhigay ilaalada gaarka ah ee garoonka magaalada jowhar shan sanadkan hadda lagu jiro bishii koowaad ayaa waxaa loo soo qaaday dagaalada wilaayada shabeellada dhexe waana ka qayb qaatay dagaaladaas ugu dambeyn axmed yuusuf cabdulaahi waxaa lagu soo qabtay asigoo dhex socda wilaayada islaamiga ah ee hiiraan asigoo ka yimid beledweyne una socda muqdisho asigoo aan ka towbadkeenin falkii uu ku dhacay oo ah la shaqaynta gaalada jawaab intaas kadib maxkamaddu waxay jawaabka dalabtay eedaysane axmed yuusuf cabdulaahi wuxuuna ku jawaabay sidatan haa waa jirtaa in aan ka tirsanaa ciidanka danab ee maraykanka u shaqeeya xilliga aan ku biiray waxay ahayd bishii tobnaad kadib waxaa lii qaaday tababar markii uu tababarka ii soo dhammaaday waxaa dib liigu soo celiyey jowhar waxaa shaqadayda laga dhigay ilaalada gaarka ah ee garoonka magaalada jowhar hadda ayaa mujaahidiinta isoo qabteen anigoo ka imaaday beledweyne una socda muqdisho xukun intaas kadib maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka markay dhegaysatay dacwadan iyo jawaabteeda oo ah mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxayna xukuntay sidatan kow in uu yahay falka uu ku dhacay eedaysane axmed yuusuf cabdulaahi mid riddo ah labo in lagu fuliyo axmed xaduriddo oo ah dil toogasho ah xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal maraajicda kow suurat lmaa-ida aayadda konton i koowaad qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu lyahuuda waannasaara awliyaaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin qowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu ljamaacatu ilaa muslima وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وبالله التوفيق عدن وحن قد قلنا تنفيذك حتى إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir bismillaahi raxmaan araxiim xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah caawa qodobada aynu ku soo qaadanayna waxaa ka mid ah maxay tahay diyaaradda qaaliga ah ee dowladda qatar ay u hadiyadaysay saliibiga donald trump madaxweynaha maraykanka waa mid ka mid ah canaawiintii maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali miimo warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan xilli malaayiin qof oo muslimiin oo reer falastiina majaaco iyo duqaymo laayaan ah ay ugu dhimanayaan magaalada khaza ayay qaar ka mid ah dowladaha dawaaqeedda carabta lacago balaayiin doolar ah hadiyad ahaan u siinayaan madaxda maraykanka xukuumadda dabadhilifka qatar ayaa diyaarad qaali ah hadiyad ahaan u siinaysa madaxweynaha maraykanka mujrimka lagu magacaabo donald trump sida ay faafisay shabakadda a b c news amiirka qatar ayaa go'aansaday inuu hadiyad ahaan u siiyo trump diyaarad qaali ah oo ah nooca loogu talagalay inay ku tamashlayaan madaxda diyaaraddan oo nooceedu yahay boing toddoba afar toddobo sideed ayaa lagu soo iibiyey lacag dhan afar boqol oo milyan oo dollar halka qalabkeeda isgaarsiineed iyo midka ammaanka uu ka badan yahay nus milyan taasoo ka dhigan in qiimaha guud ee diyaaradda uu gaarayo hal bilyan oo dollar hogaamiyaha qatar ayaa la filayaa inuu diyaaradan si rasmi ah hadiyad ahaan ugu gacangeliyo trump bishan gudaheed kolkaasoo uu booqan doono magaalada dooxa waa diyaaradii ugu qaalisaneed ee abid hadiyad ahaan loo siiyo madaxweyne amiirkaan ah tan iyo markii dhidibada loo aasay dowladda maraykanka ayaa lagu yidhi warbixinta ay faafisay a b c news madaxda dabadhilifka khaliijka ayaa addoommo u ah maraykanka iyo xulufadiisa reer yurub iyagoona hantida ay muslimiinta ka boobeen u gacangelinaya gaalada waa warbixintii lagu qoray websayteka soomaali miimo markana mareegta faareebka wararka waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey waxaana ka mid ah howlgal gaar ah oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada aafgooye ee gobolka shabeellada hoose howlgalkaas oo lagu dilay murtad maxamed shariif gacal oo ahaa askari dharcad ah oo ka tirsanaa sirdoonka kooxda riddada soomaaliya isla afgooye mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday fariisin ciidan oo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin xero agoonta degmada aafgooye waxaana cadow ka gaaray khasaa'ir sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xeryaha kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley iyo duleedka deegaanka ambareeso ee hoostaga degmada baraawe markan websaytka caalamada iyo mid ka mid ah warbixinadii maanta lagu qoray golaha ammaanka gaalada qaramada midoobay ayaa fadhi ka yeelan doona maalgelinta isbahaysiga waxa loogu yeero ayusum xili dhaqaale xumadii ugu darnayd oo wajahayo howlgalka ashaadaldirarka ee ay kufaarta afrikaanta kaga jiraan soomaaliya ee loo bixiyey ayusum ayaa la isku haystaa cidda maalgelin lahayd isbahaysigaasi waxaana lagu wadaa inay fadhi ka yeeshaan waxa loogu yeero golaha qaramada midoobay ee ururgaaleedka qaramada midoobay kulanka oo ay mid ay codsatay dowladda silibiyadda ingiriiska oo golahan mas-uul uga ah malafka soomaaliya ayaa lagu wadaa in uu qabsoomo maalinta beriya ee isniinta ah waxaana uu ku soo aadayaa xili xaalad adag uu wajahayo isbahaysiga ayuusum golaha ammaanka ururgaaleedka qaramada midoobay ayaa sheegay inuu kulanku noqon doono mid ay albaabadu xiran yihiin ujeedkiisuna lagu sheegay inay tahay sidii golahaasi uga arrinsan lahaa xaalada dhaqaale xumo ee uu wajahayo isbahaysiga ayuusum maadaama qaraarka uu horay u ansixiyey ururgaaleedka qaramada midoobay ee maalgelinta uu isqabqabsiga ku yimid lama oga waxaa ka soo bixi doona kulankan balse waxa uu ku soo beegmayaa xili dowladda maraykanka ay si weyn u diidan tahay inay dhaqaale ku bixiso howlgalka ashaaradirirka ah ee soomaaliya ay ka wadaan kufaarta afrikaanta maadaama uu sheegay inuu ku daalay maalgelinta dagaal aan dhammaad lahayn kulankan dhici doono ayaa sidoo kale ku soo beegmayaa xili wafdi ka socda ururgaaleedka midooda afrika uu ku soo hungoobay socdaalku dhowaan ku tagay magaalada washington kulmo uu wafdigaasi la qaatay saraakiil ka tirsan maraykanka ayaa kusoo dhammaaday in maraykanku uu mar kale ku celiyo inuu dhaqaalo ku bixin doonin isbahaysigaasi qormadii calamada ayaa intaasi noogu eeg markana websaytka islaamiga ah ee riidiyowga alfurqaan ciidamo daacad u ah maraykanka oo tacadiye kala duwan ka geystay deegaan hoostaga degmada afgooye waa warbixin lagu qoray websaytka riidiyowga alfurqaan deegaanka nuungare oo dhacaduleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa weerar habeen dheelmad ah ka geystay ciidamo daacad u ah dowladda kaafirada maraykanka iyo kuwa loogu yeero danab ee murtadiinta ah askartan ayaa halkaasi ka geystay xadgudubyo kala duwan oo isugu jira dhaawacyo dad shacab ah iyo afduub dadka ay dhaawaceen askartan ayaa kala ah wiil dhowr bilood jir ah iyo hooyadii dhashay halka ay afduubteen dad shacab ah warbixintii reediyowga alfurqaan ayaa waxay u dambeysay xubintii hadalhaynta iyo guudmarka amrigaha islaamiga markana aan ku wareejiyo walaalka maahir maxamed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan waa sidee dadaalka ay dadka ku dhaqan magaalada buulafulay ugu jiraan kordhinta waxsoo saarka beeraha sideese loo diyaariyey guriga cagaaran maxaase ka jira in magaaladu ay higsanayso in ay noqoto magaalo doonaysa inay isticmaasho khudradda ay beertaan dadkeedu waxaad caawa xalqadeennii baay iyo baraaruga bulshada ku maqli doontaan sheekada wax soo saar wadatashi iyo isxilqaanka qaar ka mid ah beeralayda magaalada waana tan ugu dambaysa taxanaha insha allah taxanahan waxaa qalinka u qaatay islamarkaana isku soo dubariday walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman
bilowgii imaanshiyahayga waxaa igu maqaalo ahaa in uu beledku cagta saaray isku filnaansho xagga wax soo saarka ah natiijada biyaha roobka oo laga faa'iideeyo awgeed inkastoo buula fulay uusan marin webi beeralaydana ay ku tiirsan yihiin xilli roobaadka haddana waxaa soo kordhay dadaal looga faa'iidaysanayo biyaha durdurka ah ee sida weyn magaalada uga haqibtiray baahiyaadkii xagga biyaha isticmaalkooda iyo cabitaan ahaan intaba wixii ka dembeeyey markii wilaayada islaamiga ee baay ay hirgelisay mashruucii biyo-xireenka guryihiina ka baaqsadeen isticmaalka biyihii waraha lana soo afjaray dhafaadkii loo marayey biyaha dhinaca kale waxaa furmay dariiqooyin kale iyo fikrada looga faa'iidaysan karo biyaha waraha iyo kuwa meel fariisiga lagu ogaa waxaan booqday beer ku taalla koonfurta degmada boolafulay sidoo kalena qayb u diyaarsan tahay greenhowska ama guriga cagaaran oo ay ka baxaan khudrado ayuu nuuc iyo geedmiroodyo kala duwan waxay ahaayeen kuwa soo jiidanaya indhahayga waxay gebi ahaanba u muuqdeen kuwa beddeli kara aragtidii aan ka qabay dhulbeereedyada ku yaalla jinka webiyada jubba iyo shabeelle ee aan indhaha saaray maxaa yeelay horumarkan cusub ee magaaladan ayaa noqonaya horusocod loo tallaabo qaaday oo u baahan in lasii dardargeliyo si muddo kooban oo waxqabad iyo dadaal bulsho ah kadib loo helo qudrad ka soo go'da degmadan
الحياة الطيبة في صالح الأعمال فيها نلاقي الفايدة ونصون راس المال سر waa dhulbeereed aad u baaxad weyn oo ay qayb ka tahay midda greenhowska ee goonnida u dhisan waxaana lagu waraabiyaa motoor biyaha ka soo jiida mid ka mid ah waraha ku yaalla buula fulaay tijaabadan oo ay samaysay wilaayada islaamiga ee baay ayaa la filayaa in lasii hormariyo islamarkaana magaalada u sii furto albaabo looga faa'iidaysanayo helitaanka khudradda cagaaran iyo midhaha fawaakihada waxyaabaha lagu beera ee ii muuqanaya waxaa ka mid ah liinta iyo khudradda cagaaran halka mida greenhowska ay ku rastaysan yihiin geedaha khajaarka bayturaafka iyo koostada waxaan waraystay intii aan halkaasi ku sugnaa oo aan mikrofoonka ku wareejiyey si uu faahfaahin inoo siiyo mid ka mid ah howlwadeennada mashruucan beerta wuxuu iiga warbixiyey wax soo saarkooda iyo si gaar ah dalagyada ay xoogga saareen wuxuu soo tirakoobay wax ka badan toban qaybood oo halkan lagu beeray marxaladan bilowga ah iyo halka ay higsanayaan ayuu sidoo kale albaabka u garaacay yacnii ka hadlay oo uu wax ka mid ah noo tilmaamay Ee, guud ahaan meeshaan aad u jeedaan waa beerta wilaayada islaamiga ee bay beerta waa laba nooc qayb waa qayb furan oo ku abuuran sida ee, koostada liinta qudaar sidii loo yaqaanay adiga noocyadeeda kala badan bocorkii yaanyadii iyo in la mid ah oo ishaadu hadda ay qabanayso bashiirow aad iyo aad qaybta kale qayb kaloo ayadan waxaa jirto ee, greenhouse ah tan aad u jeedaan oo hadda aan gelayno ee, dhexdeedu waad u jeedaa qaabkay u diyaarsantahay bal inoo sharax qaabkay u diyaarsan tahay runtii waa qayb qaab ahaan waa eh, guri weyn oo kor ka didan biyina aan soo gelaynin cayaanna aan soo gelaynin hoosna shabaq ka ah dhexdeeda waxaa looga talagalay biyo soo gelaayo bes inay ka waraabiso aad iyo aad oo xitaa roobka biyiis ma roobka biyaha xataa ma soo gelaayo Eh, si cayayaanka iyo qoraxda la rabay iyo wax badan qaybna iskaga difaacdo qaybna ay u hesho sidaas daraaddeed marka eh, qaybtaasaa loo diyaariyey dunidana way ka dhisan taho annagana waa ka mid nahay Eh, wixii horumar ah aan shareecadana diidaynin waa horumarka walaayada ay ka mid tahay akhaana soo dhowow waxyaabaha hadda ku beeran maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah saad ishaadu ay qabanayso eh, kajaarka geedka la yidhaahdo geedkan waa kajaar baa la yidhaahdaa waan soo goynayaa Eh, kajaarkan waa geed qudaarta loogu talagalay qudaar uu ka mid Caadi.
yahay asal ahaan oo khudradda lagu cunaa qudaxodaa lagu cunaa Aha.
Eh, basasha lagu cunaa oo basasha iyo waxaa lagu darsadaa iyo ansalaatada iyo begelka iyo waxaasaa laisku darsadaayo markaasa eh, ciriin baa lagu cunaa si fiican Eh, intaasuu la egyahay Eh, waxaa waa kasii yara weynaan karaa laakiin intaasuu u badan yahay waana u jeedaa bismillaah
aad iyo aad Eh, mucaan keliya ma arkaysaa maasha allah maxaa kale ku beeran sidoo kale halkan ishaad waxay qabanaysaa eh, bayturaaf geed la yidhaahdo oo haddeer soo baxaya bayturaafkan waa geed maarkaysaaye cabitaan looga talagalay in lagu cuno wuxuu arkay in dhulka oo la garaacdo laga dhexlayo faa'iido dhanka risqiga iyo faham buuxo iyo xikmad uu allaah dhexalsiiyo dadka isku daya ka faa'iidaysiga fursadaha ay biyaha roob ku bixiyaan mashruucan waxaa sidoo kale soo dhoweeyey oo arrin guulah ku tilmaamay ogaas ibraahim maxamed isaaq oo aan kula kulmay beerta wuxuu bogaadiyey tallaabadan oo ay buula fulay haddii ay sar u qaaddo ee uga kaaftoomi karto khudradda ay ka soo dhoofsato gobollada kale walaal meesha hadda annaka aan joogno waxaa waaye wartii oo la dhihi jiray war makiinay oo degmada buulo fullaay maanta maadaama oo hadda aan joogno oo walaayadda islaamka ay gaartay buulo fullaay horumarka ay gaartay ay ka mid tahay oo mar horena oomano ay ahaan jirtay oo biyo iyo wax kastaba dhib looga qaban jiray maanta heerka la gaaray waxaa ka mid ah in beertii hadda oo qudaarta lagu abuuri lahay oo biyaheedana warta makiinada laga keenayay inaan hadda dhex joogno qaybta bannaanka waxaa ku taalla aad u jeediin geedaha waaweyn waa liin oo haddaba dhashay oo midhaha laga gurunaayo basbaasaa ku yaalla waxaa ku yaalla eh, koostaa ku yaalla nyaanyaa ku taalla een, qarihii la dhahayaa ku yaalla intii oo qudaar ee loo baahanahay a beerta bannaanka ay ku taallaa haddii ilaahay raalli ka noqdo faa'iidadaadana faa'iido oo magaalada ay soo gelaysa oo lagu faa'iideynayo Ee, waxaan dadka aan u sheegaynaa oo ummadda soomaaliyeed aan gaarsiinaynaa dadka webiyeysha hayste oo dhulka oo webiga qarkiisa iyo meelahaas degan inay ka faa'iidaystaan hooshooda ay labalaabaan wax dibidaha laga keenay sidaan ugu maarna maadaama hadda xaraad keligeed intaas looga maarmay ninkii webi qaba waxaa waaye waxaas ka badan iyo ka faa'iidi lahay inuu keenaa la rabaa haddii ilaahay raalli ka noqdo soomaalida inay hurdida ay ka kacdo ay duubato waddankeeda inay wax dhal is leeyahay wax soo saaran karta inay isku dayda cusmaan kuulow waa shakhsi deegaan ahaan degan degmada boolafullaay wuxuu dhanka barya ee magaalada ka hirgeliyay sannad ka hor beer uu ka soo saaray khudradda noocyadeeda kala duwan waxaan booqday isagoo ku guda jira diyaarinta tacab hor leh wuxuu ii sheegay in halkan tijaabadiisa uu arkay inuu ka faa'iidaysiga uusan ku ekaan karin islamarkaana sii ballaarinayo mashruuca uu sida iskiisa ugu istaagay walaalihiisa dadka deegaanka ayuuna ugu baaqay inay u istaagaan tacbashada ugana faa'iideeyaan bulshadooda waxaad iga soo booqateen beertayda oo ku taallo magaalada agagaarkeeda buulo fulaay oo wartan ku dhex taallo wartiina oo oo macnaa oo lagu waraabinayo matoor iyo waxaas saaran marka hore wartaan qaabkee loo isticmaali jiray waxaa loo isticmaali jiray deegaanka aa dhaasan jiray laakiin biixireenka intii la sameeyey waxaa waa laga maarmay anna markaas iga soo dhacday fikraddan in macnaa aan ka faa'iidaysto oo qudaar iyo waxaas aan kasoo saaro horumarka magaalada oo oo aan ka sameeyo waa gartay marka waxyaabaha aad soo saartoo kale maxaa ka mid ah waxaan soo saaray waxaa ka mid ah koostada waxaa ka mid ah ansalaatada kabsar caleenta sida baamiyaha iyo wixii lamid ah geley iyo magaalada qaadatay magaaladaba ku filan horumarka magaalada waaye magaalada ku filan magaalada qaadatay waa gartay ee dad badanaa macnaha waxay aaminsan yihiin in meelahan beero laga sameeyo aysan wax soo saar lahayn maxaa dhihi lahay dadkaasi bismillahi raxmaan maasha allah we- ma- dhulkeen waxaa waaye biile u baahan waxaa waaye meel aan wax laga soo saari karin ma laha wax waa laga soo saari karaa boqolkiiba boqol in wax lagu soo saari karaa aaminsanahay waan isku dayey waana ku guulaystay maasha allah warta waxaan ku sameeyey qodnaanan ku daray hoogaa waa weyneeyey ilaahayna waa iga guulaysay alxamdulilah haddana waana- waana ii buuxdaa hadda tacabkiiyaan bilaaboyaa qudaartii inaan soo saara aan ka raji weynaa maasha allah Ee, waxaan jeclahay sidii hore hamigeyga si ka fiican Haa. waxbaa arkay marka in dhulkii wax laga soo saari karo ayaan arkay waxaan rabaa dadki degaanki anoo degaankii matalaayo dadkii degaanka inay iga soo daydaan ayagana war waaweyn ay leeyihiin sidayda oo kale inay ayagana oo sameeyaan warhii dhulkii laga faa'iidaysto oo magaaladii horumarkeed la sameeyo maasha allah marka insha allah marka waxaa jeceshihiin qudaarta laga soo saara agaarka buulofulyn magaalada ay ku filan magaalada inay ku filnaato insha allah waa- waana rajayna haddii ilaahay ka raalli noqdo insha allah dhankeeda wilaayada islaamiga ee baay oo mashruucan iyada la garab taagneyd taageerada tooska ah iyo tawjiihaadka waxay ka hadashay marar badan ahmiyadda tacbashada iyo wax soo saarka deegaanada wilaayadan waxay caan ku yihiin si guud beerashada waxayna dadku xoogga saaraan beerista qeybaha badarka inkastoo mashruuca buulafula uu yahay mid ka duwan inta badan noocyada kale ee beeraha gobolka sida uu inoo sheegayo waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar oo aan wax ka weydiiyey walaayada si guud ahaaneed babaay marka laga hadlaayo waa wilaayatulmasaaric xagga beeraha ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan Eh, halka magaalada hadda aan joogno marka een, waxaan sameynay beer een, walaayada ay hirgelisay oo magaalada dureedkeeda ku taalo oo tubo la geliyey oo loogu talagalay qudaarta yaryar iyo tan waaweyn intaba in laga helo sidoo kaleeto waxaa la hirgeliyey sida hadda aad ka dhawaajisay green house oo asagana mashruuc gaar ah ah eh, waa abuur laga keenay dibadaha aan rabno inaan ku beerno halkaasi waaba la beeray hadda shaqadiisa mar dhowna waa uu soo go'i doona insha allahu tacaala marka aragtidaasi waxaa ka dambeeyey deegaanka ma- magaalada maadaama ay tahay magaalo mawaasimta qaar xiranto xilliyada roobka oo kaleeto xoogo culeys ay noqonayso meeraha qaarkood in maxay ahayto lasoo maro ama lasoo galo ama wax laga soo gela ay culeys noqonayso magaalada asal ahaan inay isku filnaato xagga qudaarta soo dhodhoweynaysa haddaysan ku filnaanin mashruucaasi marka mashruucan ugu talagalnay waayo isku filnaasho inaan ka muujino degmadan buulafulaa
فيها نلاقي الفايدة ونصون راس المال تتغير الأحوال واحنا في أحسن حال سر الحياة الطيبة ummadi waa tacliin iyo wax soo saar tacliintu waxay shamlisaa dhisidda ummadda iyo horumarkooda halka wax soo saarka iyo tacbashaduna ay ka dhigan yihiin in khiyaarka qofka iyo qaraarhkiisa uu isagu gacanta ku haysto si ka duwan ummadaha gacmo hoorsiga shisheeyaad la baray ee aan maya odhan karin bani aadam maalin qoodiye sida eyga haddaba buulafulay waxay diraysaa risaale caalamiyaha oo muujinaysa in dadaal kooban uu dhalo horumar iyo barwaaqo dadaalana wuu gaadhaa halka uu higsanayo wax soo saarkana uu yahay midka lagu gaadho guusha si ka baxsan ku tiirsiga dalagyada dibadda oo laga bixi karo beerashada badar iyo cunto kuwa damaanad qaadi karta caafimaadkaaga hore ayaa waxaa loogu yidhi biye sacbadaada ayaa looga oombaxaa guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku hakinaynaa warbixinadii taxanaha ayaan ugu magac darnay baay iyo baraaruga bulshada allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa noo suurtageliya diyaarinta iyo tebinta warbixinadan iyo dhammaan walaalihii igu saaciday adinkana waad ku mahadsantihiin dhegaysigooda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
عهد تألقها هنا نور السلام مهيمنا هي أمتي ترنو السنا تحكي سلاما مفعما وصل الفؤاد وحسنا هي قصة سارت بنا نثرت زهورا في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقد دنا
waa hagaag dhegaystayaal waxaad soo dhegaysateen warbixintii uu inoo diyaariyey walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman taasi oo gunaana du ahayd taxanaha warbixinadii aan ugu magac darnay baay iyo baraaruga bulshada
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna wilaayada mudug wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dowlad diini ah usoo gebagabaysay ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi dowladan ayaa socotay muddo isbuuc ah waxayna ciidanka xisbadu ku qaateen duruus kala duwan oo muhiima xafladda lagu soo afmeerayay dowladda loo qabtay ciidanka xisbada waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada oo uu ka mid yahay sheekh xasan abuuxamsa waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug nuqabo culimo iyo marti sharaf gale madasha waxaa lagu daafuray kelimad uu goobta ka jeediyey sheekh xasan oo ka mid ah culimada wilaayada mudug bismi illaahi araxmaan araxiim ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu naga yeelay dad mu'miniin ah ee waxaanu mu'miniin ku nahay rumaynta iyo qaadashada kitaabka islaamka iyo nabigiina lou kugu soo dhiiba nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam waxaa markaa la rabaa kitaabkaas inaynu qaadanno oo si saxa aynu u qaadanno nabiga caleyhi salaatu wasalaam isagoo rasuulkii ilaahay ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi fastamsik biladii uuxiya ilayka innaka calaa siraadin mustaqiim wa innahu ladirun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun qabso nebi moxamedow kitaabkaa laguu soo dejiyey fastamsik innaka calaa siraadin mustaqiim buu ilaahay jid toosan ayaad ku sugan tahay wainnahu kitaabku dikrun sharaf weeye laka adiga uu ku yahay waliqowmika wasawfa tus'aluun waana laydin weydii doonaa idin doonaa see baad ugu dhaqanteen ayaa laydin odhan doonaa in marka qabsashada nabiga la amray aan la wadaagsanno ayadda aakhirkeedaad ka garanaysaa wasawfa tus'aluun buu ilaahay adiga kaliyaha lagu su-aala lama dhih innaga si toosa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta uu ula hadlay ittabicuu maa unsila ilaykum min rabbikum buu ilaahay kitaabkaa laydiin soo dejiya qabsada oo raaca dee raacid waa la garanayaa ku reed soco ma ah in adigu hor kacdo ma ah inaad daba kacdo wey wadada uu kuu jeexo inaad marto wey walaa tattabicuu min duunih dariiqa toosan oo lagu nabadgelayaana dariiqa kitaabka islaamka wey sida ilaahay uu yidhi wa anna haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuh waxaa naloo ishaaray kitaabka waa kitaabkan dariiqaygii waaye buu ilaahay wa anna haadaa siraatii mustaqiiman xaal uu yahay mid toosane fattabicuuhu raaca amar wey وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه كتاب كان وكتاب خير في سلبدية راعبنا ليها إلهي سبحانه وتعالى لن يري وايل علمي عامو كتاب كاسا وحنا لك الرواء إن أساق قاضي النوي وقصة عنه وحي خلاف سن كتاب كا إسلام كان إن قار مرنوي وحي وضع إن كهرتق نوي أف يقدم بين لوغ هرتقوي كتاب كاسا إلهي نوس ودجي أساق أمبال الرواء إن قصة عنه لن يرى دائما رسول كستو إلهي وصود رودتك dadka raaci jiray bilowga hore dhallinyaraday ahaayeen ilaahay wuxuu yidhi famaa aamana limuusaa ilaa duriyatun min qowmihi buu yidhi calaa khawfin min fircawn wac iyagoo fircoonka baqaya iyo madaxdiisa haddana nimanka nabi muuse rumeeyey dhallinyaray ahaayeen buu waxaan rabaa marka alxamdu lilaahi waxa weeyaan aqligu muqaraska ah ilaahay baa bixiya dhallin kuma xiraa iyo yacni da'yari midna kuma xiree wax ilaahay bixiyo wey caqligaa wuxuu u kala baxaa laba qaybood qayb waa muktasab waa cilmiga caadiga ah inaad kasabto mooye kugu imaan maayo midna waa muqaras oo ilaahay baa qofka ku tallaala waa yacni caqliga caadiga ah caqliga caadiga ah marka qofkii alla siiyo weeye oo ilaahay uu ku tallaalo waa dhallinyar tahay ma ah dhallinyartu waxa weeyaan laguma cilay karo falilaahi alxamdu waxaan markaa aanu isaga mid nahay kitaabka islaamka oo aad ogtihiin maanta dunida in laga soo horjeedo kitaabka islaamka oo midkii si toosa u diidanaay mid kitaabka yaan wax ka hees dhaaluhu uu ka sokeeyoba uu ka sokeeyo waxaan rabaa marka inaan dhan isla marino wax alla wixii kitaabka ilaahay khilaafsan iyo wixii khilaafkaas wada oo kitaabkii in laga leexdo ummadda ugu horseedaya inaanu ka leexano si toosa yacni waxa weeyaan kitaabkeenna aan u qabsano alxamdu lilaahi isaga ayaa nagu filan adduun iyo aakhirana lagu nabadgelayaa si kale oo loo nabadgelayaana ma jirto si kale oo nooga nabadgelayo aakhiro ma jirto adduunyada qofka wixii loo qoray waa iska helaa gaalba ha ahaado laakiin aakhiro markii la tago la isku daraan maayo isku daraan mayo intii kitaabka islaamka ilaahay kitaabkiisa ku socotay unbaa si gaar ahaaneed yaa loo maamuusayaa marka kitaabkaas ayaa noo ballama wixii ka soo horjeeda nooc ay yihiinbana waa in yacni laga digtoonaado weeye laga digtoonaado wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu wabilahi waxaa sidoo kale goobta munaasabadda ka hadlay nabadoon cabdiraxmaan maxamuud bacdow iyo nabadoon xuseen rooble afrax ilaahay baan mahadinaynaa naga dhigay dad muslimiina na siiyey nimcooyinkiisa faraha badan oo lasoo koobi karin ee u waaweyn nimcatul islaam waliimaan allahaasaan u mahadcelinaynaa lacdallaahi waxaan u mahadcelinaynaa walaayada gobolka mudug oo soo qaban qaabiday xafladan lagu ikhtitaamayo dowrada loo qabtay maktabul xisbo qaybi ka mid ah waxaan leenaha marka koowaad dowradu waxay ku soo aaday xilli loogu baahi badan yahay in loo qabto maktabka xisbada sida naloo sheegana ama la akhriyey shacaa'irkeedu iyo ciwaankeeda uu ahaa cusaama bin usayd saxaabiga jaliilka hodayasho dadka ugu fiican inuu yahan wada aaminsannahay waa saxaabadii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam la kulantay nebiguna caleyhi salaatu wasalaam uu sheeguu yidhi waxa ugu khayr badan seban waxa ugu khayr badan midka aan joogo iyo midka ku xiga iyo midka ku sii xiga dadkaas marka dad la dhayilsan karo ama waxa weeye lacag mari karo maaha inaan raacno oo aan ku dayanana waxay noo tahay wanaag iyo khayr iyo sharaf ay noo tahay kuwii raaca oo ku dayda oo wadadoodii mara allaha naga dhigo intaas kadib xisbada maktabul xisba wuxuu u taagan yahay walamru bilmacruuf wannahyu canilmunkar u taagan yahay waa isla wada ogna ummadduna waa waxa ay u baahan tahay in looga shaqeeyo waa qaybta ugu weyn ee in looga shaqeeyo dadka la rabo waa dadka shacabka ku dhex jira waa dadka xumaha arkaya waa dadka wanaagga inay faafiyaan laga rabo marka koowaad waxaan leenahay dowladda aad qaadateen iyo diinka laydin fahamsiiyey ku dhaqankiisa iyo ka muuqashadiisa inay idinka muuqato marka koowaad ilaahay idinku duwo ilaahay idinku duwo inay adinka idinka muuqato kadibna aad ku tadbiiqidaan dadka sharcigaas iyo diinkaas aad ku tadbiiqidaan munkarka aad suulidaan macruufka aad ummadda fartaan marka koowaad saasaan idin dardaarmayna waana idinla qabnaa inaan wada qaadanno inaan ummadda munkarka ka reeb cid kastaa waaba ilaahay inay ugu dhowaato waa shay looga baahan yahay waana arrin noo wada yaalla khaasatan waan idiin wakiilanay wakiil aad nooga tihiin atbaacaan idin nahay idinkaga hari mayno oo idinku garab taagannahay ilaahay dartiis aan odayaal idinkugu nahay oo nuquba idinkugu nahay oo waxa weeye ciddii qaldan inaan gacanta idinla qabanno oon carabka idinkula suulino aan diyaar u nahay idinkuna waxaad noo tihiin gacmihii waxa weeye noo qaban lahaa dowladda gobolka mudug degmada jawla ka dhacday ee maanta aan u fadhino khamiisa dowladaasu waxaan isleeyahay cadowga aad iyo aad ayay uga naxi doontaa dadka muslimiintana waa ka farxi doontaa insha allahu tacaala waa ka farxi doontaa cadowgu dowrooyinka u qabtaa waa wax ilaahay diinkiisa iyo kitaabkiisa ka soo horjeeda kuwa u ah oo meesha annaga xisbadu noo joogto u jooga siminaaray u qabtaan naaga qaaqaawan oo dabagaabyalaha soo hor fadhiista marka siminaarkaas loo qabanayo waxaa la faraa meesha aan macruufka iska farayno munkarkaa la faraa macruufka inay suuliyaanna waa la faraa wax kastoo muqaadaraad iyo maandoonina ama fuxshiya agtooda waxay ka tahay wax fiicanay ka tahay wax kastoo wanaaguna agtooda xumaanay ka tahay cagsigeeda marka ummadda annaga waxaan rabnaa inaan soo jiidanno oo ilaahay diinkiisa ku soo jiidno oo waddada dariiqa oo mustaqiimka aan ku duubno oo waxaas balaayo lagu buufinayo aan ka mancinaana laga rabaa waxaa laydinka rabaa dowrkiina inuu dowr muuqda noqdo dhammaanteenna dowrkaas aan idinla qaadanno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamaynaa muslimiintan meesha isugu timid walaayada islaamiga soo qaybgalayaasha xafladda iyo wiilasheenna xisbada ah ee dowladda loo soo xiray ayaanu salaamaynaa waxaana leenahay qoladii lagu nacfiyo oo xilka loo dhiibay guta oo ummadda waxtara oo aakhiradoodana ilaashada adduunyadana lagu nacfiyo ilaahay ka dhigana walayna waxaa kaloo leenahay adeerayaal xisbadu wax badan ay ku aadan tahay waxay ka qayb gashaa cadowga iska difaacidiisa ay ka qayb gashaa jihaadkay ka qayb gashaa waxay ka qayb gashaa ummadda soo jiisyadeeda kala iyo kala dhicinteeda ka qayb gashaa wax badan bay ku aadan tahay xibno badan oo isu yimaad oo kala faraqa ayay wada hayaan ayagu laakiin midda geeshkan waxay ka qabtaan middan u gaarana way hayaan waxaan ognahay inaad howl badan ku aadan tihiin ilaahay xilkaa haydin laydin dhiibay ilaahay idinla fududeeyo waxaan leenahay marka waxa laydin dhiibay ummad waaye ummaddu iska dhicinna way rabtaa nimaa waxaa la yidhi yaalayni habargidir ka waran markaasuu yidhi kala dhicinna waa kaa rabtaa iska dhicinna waa kaa rabtaa ummaddu waxay idinka rabtaa oo aad wanaajidaan wanaag iyo soo jiidashana way idinka rabtaa ayaga kala dhicintooda iyo dadka dhicintana way idinka rabtaa soo jiidashana weliba way idinka rabtaa waxaa la rabaa mas-uuliyiinaad tihiin dhallinyaraad tihiin qofkuna marka uu xil qaadayo ama uu howl qabanayo waxayba u fududahay marka uu yaryahay aniga hadda nin odayahaanahay xumaanta iyo wanaagga wixii alla iga fahamsiiya waa kala aqaan laakiin awooddeeda qaar iga reebaysa haddii adinku awooddeeda haysataan soomaalida idinku nacfidaan leenahay ilaahay kuwii xilkaas loo dhiibay nagu haga na ilaahay idinka dhigo waxaan leenahay adeerayaal arrada waxaa ka jira dad la-aan wax muqadaraadaa ka jira maanduuriyaa ka jira xisbadaana ku aadan inay arrintaas gacanta midigta ku qabato wiilashii walaalihiinahay oo xilkaad haydaan qaban lahay ama cadowga idinla aadi lahay ama cidda soomaalida badi lahay oo dhaqi lahay ayaa idinka hallaabaya waxaana hallaynaya muqadaraada hallaynaya marka inaad midigta ku qabataan oad gacanbira ku qabataan kii waana yeelaa waanidaan kii ka qabashaa ka qabataan intaasna idin faraynaa lingabya ayaa wuxuu yidhi habkaas dowladnimo waxay rabtaa himilo sii dheere heshee seexa maahan waxbay hoos ku wadataa wey xilka laysu dhiiba hoosta waxbuu ku wataa waxaan leenahay xilka laydin dhiiba allah idinla garab galo iyo dadka waxa la yidhaahdo fisqiga ku dhex jira inaad ka suulisaan ood ummadda sideedu ku soo celisaan ayaa laydinka rabaa labadiina gacnood mido inay xanuun jug noqoto midona naxariis jug noqotaa laydinka rabaa sheekh xasan abuuxamsa oo ah waaliga wilaayadda islaamiga ah ee mudug ayaa goobta munaasabadda ka hadlay dowladana soo xiray dardaaranno qiim ahna ka jeediyey munaasabadda بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين الله تبارك وتعالى أن مهد علينا إن بدن ثم وأن مهد علينا وحقرتك يا علمada nuqubada dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan aan u fadhino maantay kutaamkii dowladii noo soo socotay muddada asbuuca ahayd oo loo hayay ragga maktabu xisba qayb ka mida gaar ahaan ragga u qaabilsan sida saldhigyada oo runtii ah rag taagan albaabkii dacwada laga soo gelayay hadday ayagu ay toosaanna oo ilaahay wixii oo waafajiyo loo idmaday waxay noqonaysaa ummaddu kuwa uu furmo albaabada khayrka uu furmo dacwadoodu toosto diinkooda ku hanuuno haddii ayagu ay wax ka qaldamaana qaladaadkaas runtii waxuu noqonaya mid gudbaayuu noqonayaa saamayn laho bulshada inteeda kala saameeyo marka waxaan leenahay jazaakum allahu khayran runtii raggani sida ay soo sheegeen raggii iga horreeyey waxay qayb ka yihiin suquurta ee cadowga lagula xisaabtamaya qayb bay ka yihiin qayb waxay ka yihiin xiriirkii dadweynaha iyo maxaakiimtii qayb waxay ka yihiin ama ay u taagan yihiinba alamru bilmacruuf wanahyi cala almunkar runtii waa rag ilaahay uu soo waafajiyo oo nasiibkooda ka dhigay anwaacdeeda kala duwan jihaadka dhexdiisa hawsha ka socoto ma ahan rag uun u taagan oo keliya qismi oo keliya ka mid ah dacwada ka mid ah ama ka mid ah jihaadka uma taagnee waa rag runtii ay ku kulantay oo nasiibkooda noqotay anwaacdaas kala duwan ee camalka dhexdiisa ah marka waxaan leenahay jazaakum allahu khayran nin walba ee soo haleelay ilaahay nasiibkiisa ka dhigay camalkan inuu soo haleelo ninba meel uu nasiib u yeeshay adinku marka runtii waxaad nasiib u yeelateen albaabkii waxaad taagan tihiin dacwadii iyo diinkii waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala inaad noqotaan qudwo lagu daysado inaad yeelataan si ma garanaysa aad hanuun ugu noqotaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala doorkiina inaad qaadataan u horseedaan ilaahayna aan u tala saaranno ummaddii inay khayrka ku hanuunto xaqa aan tusinno ilaahayna u barinno in ma arkaysaa dhimrin iyo wacyigelin ummaddaa ma garanaysaa muslimiinta ee aan ka dhex adeegayno ilaahayna aan u barino annaguna insha allahu tacaala aan yeelanno mar walbaba waa ku celcelinayaa qudwo lagu daysado aan yeelanno wixii khayr ahaayee culummadu ay nagu guraysay iyo wixii intii ka horraysaba aan soo qaadanayba camalka aad uga soo dhex baxdeen insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in la tadbiiqiyo nin walba marka naga mid a waxaa saaran inuu naftiisa horta marka ugu horreysa uu ku tadbiiqiyo kadibna insha allahu tacaala uu hadba garabkiisa iyo shaqadiisa cidda ugu dhow insha allahu tacaala uu gaarsiiyo dhammaanteenna waxaan nahay ducaad baanu nahay waxaad og tihiin ducaadda qayb baad ka tihiin maxkamadihiina qayb baad ka tihiin amnigiina qayb baad ka tihiin waa runtii meel waxaad taagan tihiin laaka ah oo ay soo galaan xiisdo badan ay soo galaan oo oo mise ah marka insha allahu tacaala inaad adinkuna ka faa'iidaysataan oo ilaahay ugu dhawaataan ummaddana loo faa'iideeyo insha allahu tacaala taana waad dardaarmi lahaa jasaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhagaysateen waa inaga intaa intaan barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أنال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى